gobolka gedow waxaa weli ka taagan xiisadda ka dhalatay askar ka tirsan dowladda federaalka oo ay dhowaan xabsiga u taxaabeen ciidamada dowladda xabashida etoobiya ee duulaanka ku jooga gobolkaasi ciidanka etoobiya ayaa waxa ay dib u celiyeen diyaarad siday wafdi ka socda dowladda federaalka oo ay ku jiraan xubno ka tirsan maamulka gobolka gedow kuwaas oo ka yimid magaalada muqdisho doonayeyna inay ka degaan degmada garbahaarey maamulka la baxay jubbaland ayaa la sheegayaa inuu ka dambeeyo amarkan kaas oo ka baqdin qaba in xubnahan ay soo dirtay dowladda federaalka ay gobolka ka bilaabaan abaabul isaga ka dhan ah khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland ayaa saacadihii lasoo dhaafay aad u xoogaysanayey laba maalmood ka hor ayay ahayd mar ciidanka etoobiya ay ka soo celiyeen doolow lix xubnood oo ay ku sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo ku sii jeeday jubbada hoose